halkan waxaan kaga baxaynaa wlliinu waawun wayaun sakana wanfataxa qablahuma wlliinu liinkii waawun ya walinxiraaf sifat linxiraaf sifat linxiraaf laamka iyo raadaa iskale inxiraaf baa leeyahy inxiraaf waa meel laga leexday kaana laamka iyo raada wadday haysteen toos ah oo ay xuruufta ku soo socotay xaafat lisaan kada meeshii ay toos u aadi lahaayeen inxiraaf bay sameeyeenoo laamka mahrajkiisii laamka iyo raada laamka iyo raada makhrajkoodii bay ka leexdeen ila daraf bay u leexdeen saraaxa waa sifooyinka waxay ka mid yihiin anigu aan qaba inay tahay nooc min alishkaaliya waa nooc daqiiqaho aan aad loogu sii baahnayn lanna sifatu linxiraaf leexashada laamka iyo raadu ay leexdeen xaggey ka leexdeen xaggeyse u leexdeen ma la rabaa mise lama rabo maxaa laga doonayaa sifatu linxiraaf waa un sifa laguu sheegay laamka iyo raadu inay wataan laakiin laguma leh waad ka tagtay sifatuliraaf haddaad laamka iyo raada makhrajkoodii ku dhawaaqday sifaatkoodii kalena siisid faqad atayta bisifati linxiraaf halkaa kusoo kaabsaba wakhti badan iyo kaa qaadan lann anaa weligay ma maqal iyadoo oo la leeyahay qof lanna aslan altajwiid waxaa weeye mulaaxadaat lmukhti'iin qofka gafa meelahaad ka mulaaxadaynaysa cumrigay ma maqal nin la leeyahay laamka iyo raada inxiraafkoodii baad ka tagtay ma samictu hada abada maana ma qof ka tegi karana ma jiro laamka iyo raada haddaad ku dhawaaqdo inta noo iman doontana kulli waa wada saas waxaa la mida sifada ku xigto oo sifatu takriir ah oo raadu ay leedahay takriir waxaa loo yidhi irticaad carabkaa gariiraya raadaas ma arag raada uu wato waa sifat atakriir takriirka marka waxay dhaheen waxaaba laguu barayba inaad ka digdoonaato ka dig yani aad ka iska iska ilaaliso ka digdoonaato oo aad iska ilaaliso oo aadan ku dhawaaqin markii khaasatan ay xarafku uu shadan yahay ra'du ay shadan tahay waa ka uu leeyahay waakfi takriiran idaa tushaddadu oo bismi illaahi raxmaani tobanraa ka dhalato baa laguu diidaya marka waxaaba lagu barayba inaad iska ilaalisay kuleey laakiin waa sifo ay laazim u wadato iyadaa wadato noqnoqodka ay noqonayso ayaa leeyahy sifatu takraar waa liraa tafashina shiinka iska leh oo shiinku hawadaa ku faafaysa afka sha sha sha daadkana istitaalu leeyahayoo yani wuxuu isku dherariyey makhrajkii xaafatu lisaan lisaanka carabka hadduu saa yahay wuu isku dherariyey min adaraf ila daraf ayuu daadku uu qabsaday xayis qura iyo boos qura kama soo bixin waa sifa inta hadda laguu soo sheegay ka soo bilow inxiraafka iyo takraarka iyo tafashiga iyo tii horen sheegaynay maxay ahayd safiirka intaasoo dhan waa sifaat laazima lilxarf haddaaba xaraf kala timaado waad la timaad meesha keliya lagu leeyahay sifadeedu waad ka tagtay toddobadan haddaan u fiirsaday waa qalqalada haduu qofku uu ka tegi karo uusan qalqalayn karin oo dhan karo meeshan qalqaladii waad ka tagtay iyo maalan iyo tii kalen sheegayna hadda maxaa sifatu liin oan aad u tilmaannay inay marmarka qaarkii qofku uu khaldami karo yani halkaas waxaa noogu dhammaaday sifaadkii yani bayaanintoodii abyaaddan soo dul maraynaa baabu sifaati baabkan sifaatka ayuu yahay baab sifaatuha sifaatu lxuruufi jahrun wariqun mustafilun weeyaan munfatixun musmatatun waa jahri iyo rikhwi jahri waataan sheegnay waa aliclaanu bishay cadamu jarayaani annafas baa loo jeeda rikhwu waa ay ka soo horjeedaan waa sifada ku xigta waa min sifaati dacfi bay ka mid tahay waa jarayaanu asawti fi lxarf mustafil waa istifaalkii waa xuruftii tarqiiqa ahy munfatix waa xuruuf اlinfitaax musmatatun waa xuruuf lismaat wdida qul waqul idida didkana dheh buu yidhi marka didku kuu soo kuu sheegayaa xuruufteeda lianna iyagaa yar mahmuusuhaa oo diduljahri ah waa lafun wanashrun muratab waxaan leedaha fi lbalaaqa mahmuusuhaa jahrun baad u celinaysaa mahmuusuhaa wayarjicu ila aljahri mahmuusuhaa oo jahri ka soo horjeeda xuruufuhu faxaahu shasun sakat waa xuruufuhu faxaahu shaksun sakat waa faada iyo xaada iyo taada iyo haada halkaas waa mise xaraf afar shiinka iyo khaafka iyo khaada iyo saadka sideed sakata shiinka iyo kaafka taada ma koytoon markaa noqoto toban toban xaraf baa meesha laga rabaa halkanoo saddexa iyo halkanoo saddexa lix iyo halkaasoo afara waa tobankaas weeyaan tobankaas xaraf waa xuruuf alhamsi sifatu alhamsina waan kala soo sheegnay hawada ayaa dhex dareeraysa xarafkii shadiiduhaa xuruufu shidda waa lafdu ajid qatin baka shadiiduhaa majmuucun baad u qadaraysa haddaad doonto laqbadii addoontu isa saarka wax loo odhan jira haddaad rabto waxaad leedahay shadiiduhaa shadiidu xuruuf shadiidu lxuruufi wa yajmacuhaa lafdu ajid qatin bakad baa koobay lafdu ajid qatin bakad a majmuucu xuruuf shidda ah ajid qat bakad qatin tanwiintaas yani nuuniguna halka kaa soo gelin bimacnaa ku dhawaaq nuunka laakiin nuunku kuma jiro xuruufu shidda ee waa bayna bayna ka odhan doona waa bayna rikhwin washadiidi lincumar rakhaawada iyo shadiid xuruufu lincumar oo bayna bayna u dhaxaysa wa sabcu culwin toddobadii sarsaraysay oo mustafkhimada ahayd mustacliga ahayd oo tafkhiimka lahayd khusa daktin qid ayaa xasara koobay khusa daktin qid waa toddobadii xuruufulisticlaa ahayd wasaadu daadun da'daaun mudbaqa beydku siduu kugu tooso afartan xaraf saadu ha tanwiininin ka labaad tanwiini daadun daa'una ha tanwiininina daa'un tanwiini saasuu kugu toosayaa beydku waxaad odhanaysaa wasaadu daadun daa'u daa'un mudbaqa ilan waxaa la rabaa xifdiga markaad xifdinayso inaad biniyadii beydkana ilaaliso oosaan jabjab ku dhicin haddaad afartaba tanwiiniso saadun daadun daaun daaun mubaqa wasnigaa isjabinaya wasaadu daaun daau daaun mubaqa wa xuruuf liطbaaq wafira min lubin lixdaas xarafna hiya alxuruuf almudlaqa waa xuruuf lidlaaq wey idlaaqna waataan sheegnay waa xuruuftan ka soo baxda afka intiisa hore safiiruhaa xuruufu safiiri saadun wazaayun siinun waay waa saddexdaas qalqalatunna qudbu jadin xuruufu lqalqala waa qudbu jadin waa qaaf iyo ta iyo ba iyo jim iyo da walliinu wa xuruufu liini waawun wayaaun waaye sakanaa reebmay wanfataxaa halkaas alif liطlaaq weeye wanfataxa qablahumaa hortood uu uu yani kor dhamay wanfataxa qablahumaa hortood uu maaragtay ilaa idaa kunta cala lugati akaluuni lbaraaqiif taasi waad waad odhan kartaa wanfataxaa qablahumaa laakiin maadaama uu damiir yahay maadaama uu halkan aliftan liljli aliطlaaqi wاlwasni ayuu u ziyaaday waxa weeye laqbadeedu waawan wayaaun sakanaa reebmay waa alifu tasniya labadoodii wey waa weyaaday wanfataxa qablahumaa hortoodna uu kordhamay xaraf ka koreeya xaraf kor dhaman uu ka hormaray walinxiraafu sifat inxiraaf صuxixa waxaa lagu tasxiixiyey inay fi laami waraa yihiin laamka iraada sifat inxiraaf baa leh wbitakriirin baa jucila loo yeelay liraa'i bay u noqonaysa halkaa muuna waxba sheegin adamiiru yarjic ilaa aqrab madkuur jucila alraa'u bitakriirin baa la yeelay walitafashi shiinu shiinkana tafashi baa iska leh ama tafashigu shiinkuu leeyahay wadaatan istail markaad akhriyayso isku dherari makhrajkiisa oo ah xaafat lisaan carabka geeskiisa min طرف ilى طرف intaasuu ishaysanaya baabu macrifaة التajwiid واlأkhذ bالتajwiidi xatm laazim man lam yuجawid الqur'ana آaثim لأnah bih الإlah أnزla وhakذa minhu إlayna waصla واlأkhذ bالتajwiid tajwiid in la qaato oo lagu dhaqmo qur'aankii lagu aqriyo waa waa xatmun waa go-aan oo laazimun laazim oo waajib ah halkaas inuu laazim yahay oo xatmi yahay waxaa ka dhashay masaladan soo socota oo ah man lam yujawid ilqur'aana qur'aanka ninka aan tajwiidinin aafimu waa dambaabaya wuxuu leeyahay shaarixu ama muxaqiqu wa hiya alatii dubitat can الnaadimi wa hiya almuctabar man lam yujawid wara'aytu bacda الnusakhi oo qoraya man lam yusaxix بدل يجود والأولى أحسن لئلا يتوهم أن القرآن فيه خطأ يلزم تصحيحه saasuu leeyahay dad baa iska ijtihaadayo man lam yusaxix الqur'aana yidhi buu yidhi laakiin sida naadimka laga soo naqliyey nataqa bihi الnaadimu waa man lam yujawid الqur'aana qur-aanka ninkaan tajwiidinin aaimun fahuwa aaimun waa ku dambaabaya waata uu diidan yahay sheekha doctor ayman sweydi uu leeyahay waa laga fiican yahay lianna man lam yusaxix qur-aanka in khata ku jiro adigu taxiixinaysa baa laga fahmi karaa buu ku leeyahay macnaha waxa weeyaan man lam yujawid baa sida saxa ah oo naadimku uu yidhi man lam yujawid ilqur'aana qur'aanka ninkaan tajwiidinin aatimun waa ku dabaabaya dembigaas isaga ah waa taa aan shalay tafsiilinay kan dambaabaya waa kan awoodi kara ee heli kara inuu barto oo qur'aanka ta yacni tajwiidiyo oo tasxiixiyo laakiin iska daaya oo ama ka takabura ama iska waawe iska weyneeya ama yidhaha waa maxay waxan shay dadka qaarka yeeli jireen maalan istikbaar qofku intuu ku dhaco isagoo baran kara heli kara qofkii barayay inuu intuu iska daayo dabadeed qur'aankii oo bilaa tajwiid aqriyo oo jajabiyo markaas waa ku dambaabaya ya'tham fii hada laakiin haddii uu dadaalayo saahti carabkiisii uusan yacni daawicaynin ama carabkiisii uusan yeelaynin inuu maaragtay hagaajiyo oo uu ku rafaadayo ajriguu leeyahay insha allahu tacaala waa ma'juur laakiin waa inuu yahay yani nin dadaalaya oo doonaya inuu barto kadalika hadduu meel joogo cid bartaaba aysan jirin isagana insha allah waa macduur yani lama dhahayo wallahi ninkii dadkii aan haysanin tajwiid qur-aanka inay barteen qur-aanka ayaa la baran laha iska barteen ha barteen xataa hadday tajwiid ka fog yihiin bacdain yusaxixuun insha allahu tacaala gadaal bay ka yani sixi doonaan ama tajwiidka looga hagaajin doona laakiin taqsiirku wuxuu haleelayaa qofkii awooda ee kari kara ee heli kara ee inuu maaragtay ka takaasulo iska caajisiiyo ama uu iska weyneeyo oo istikbaar uu ku dhaco ama uu yidhaha waa maxay waxaan kala akhrinayo iyo kada waana sidii hadda ka hor maalan yani fadhigan markii waalid raxmatullah caleyh yani ugu horreysay ee uu ka bilaabay waddanka soomaaliya yani dad badan baa ku inkaaray ama ka soo horjeedsaday oo arrintan iska diiday dad culumaa ku jiray dad waaweyn oo maal kutubta akhriya ku jiray marka dhibaato weyn buu meeshaas uu kala kulmay leanna waxaa weeyaan nooc baa gelaysa moogtahay dadku iska qofku iska isagoo caalim oo kutubtii dhiga haddana sifa albashariya waa iskala socotaa anigoo sheekhahoo da'daas ahoo kutubta dhiga ayaa hadda faatixadii la isaxaya isaguna mujaamale iyo yacni ma uusan aqoonin waxaa weeye qofkii khaldaba horta wejigiisuu kaga tuuri jiray waa khaldan tahay buu odhan jiray faatixada ma taqaanid faatixada baro saasuu ka odhan jiray marka mashaakil badan ayaa magaratay halkaas markii hore sheekha kaga timid laakiin markii dambe bifadli illahi tacaala shay-an fa shay-an dadku waa iska soo fahmeen markii hore waa lagu kacayo qur-aan xataa waxaa leeyahay waxaan bidcu keenay waddankii aan jirin oo qur-aan bidcu la yimid oo qur-aan carbeed baa marka qaarkii la yidhi oo dad badan ba adiga mashaakil badan baa markii hore iska jiray dadku ma aysan garanayn marka qofku istikbaarka uu ku dhaco iska weyneeya ee yidhaha waxaan anigu kama soo gaarin macallimiinteydii iyo kama akhrisanin iyo kadaa iyo hadhowna marka qur-aanka iska qalda bilaa tajwiid yani tajwiid la-aanta waxay keenaysaa xataa qur-aanka marka qaar mararka qaarka xaraf ka mida inuu gooyo sida walam yakun lahu kuwa iska akrinaya lahu markuu yidhi wow qur-aankii ka mid ahaa oo min xuruuf alqur'aan ayaaba lala tegay mugta maba jira mugta innahu kaana bihi markaad leedahay innahu kaana bihi basiiran bihi basiiran markaad leedahay xaraf dhan oo qur-aankii ka mid ahaa inaad tuurtay ma ka warhaysa xaraf dhan oo min xuruufi alqur'aan ah ayaad meeshiiba ka bixisay bilaa musawiq adoon wax alla wax ku jidaynaya arrintaa aysan jirin wahada cadamu fahmi tajwiid shalay waa anagii ku yar bilownay in hadda dadadka qaarkiis wadamadan carabta qaarkood laga soo sheegay hadalla loo nisbeeyey bacd almashaakhay ku leeyihiin tajwiidka waa laga maarmaayo lama baahna iyo waa shay iska sunnoo ninkii la yimaada oo la yimaada iyo waa dad aan fahamsanayn muxuu yahay tajwiid fiican ish macna tajwiid maba fahamsanaba haddii ay og yihiin macna tajwiid bimacnaa yani mayna saa dheheen ana macna tajwiid qofku waa inuu makhaarijta xaruufta iyo sifaadkeeda ayaa asal u ah sida hadda naadimku raximahullah uga bilowdayba haddii makhaarijta iyo sifaadkii laga tagana dee carabinimadiiba waa laga guraya sooma mid baa lahjadiisa qur-aanka isaga akrinaya oo masri wuxuu ku leeyahy iza gaaa nasrullahi iza gaaa nasrullahi hadduu ku yidhaha maxaad oran qur-aan buu akri kaas mid kale gul huwa allahu axad iska leh gul huwa allahu axad iska leh mid kale xadiiba ma karo waa cajami oo qul huwa allahu ahad buu iska leeyahay waxaan leeyahay waa iska fiican tahay tajwiidku marka arrintaasu ka shaqeeya kan ahadle wuxuu leeyahay maya ha maya waa xaa qul xaa kan qul leh maya qul maaha buu leeyahay ma- xarafkani wuxuu ka baxaa aqsa lisaan qul qul qul leh kan izaa gaa izaa ma yahay wuxuu leeyahay طلع lisaanك carabkaaga soo bixi idaa leh jaa ha dhihinina jaa hada huwa التajwiid marka ka haddaad tiraa waajib maaha dee waxay waajibaadi keen marka maan acrif ايش الواajib وايش اللي مش واajib in arrintaas laga hadlaa baa ar- yaaba yaaba iska wakti lumisee ee haddaan hadalkaas dadka qaarka ayna sheeg sheegin dad oo diin yani loo nisbaynaya cilmigii kada baa qaarkood sheegeenoo yani iyagoo ictimaadaya bacda mashaayikh alculamaa baa saa yidhi oo laga yaabaa ninka sheekha sheegaya inuu saas u jeedinba laga yaabaa tajwiidku uu sheegayo inuu ka waday lanna waxaa jira musطalax dadka hadda qaarkii ay keeneenoo ee, mujawidka ay u yaqaanaan kawaan qur-aanka jijiida maarag oo masaaridii intay dhagaha qabsadaan aa isdhibayo ood moodo inay naftu kasii baxayso aa ya Aa, maqaamaadkii iyo waxaas la aaday oo dhegta intuu qabsado oo jeexdii duhu soo baxaan oo waxaasoo dhan waa ka uu- i- i- ishaa- Jaza- ibnu jazari uu diidan yahay wey le bilutfi fi nutqi bilaa tacasufi meeshan qur-aan baad akhriyaysaa ma dagaalamaysid ha yar haas dhibin haas dhibin tartiibtaada iska akhri marka dad baa tajwiidka kaa u yaqaan kaa haddii tajwiid uu yahay kaasi laazimna maaha mana la rabo wax mana lagu fali maayo laakiin tajwiidka bimacnaa yani tasiix almakhaarij iyo wasifaat iyo wixii la halmaala waxaa weeye qur'aanka aan kaa wadanin laysa biqur'aan lanna wuu sheekhay naadimku wuxuu yidhi liannahu alcilatu bihi ay bitajwiidi alilaahu anzala أنزله الله إلهي بدون تجويد القرآن كما سودجين أنزله الله بالتجويد إلهي القرآن بالتجويد نبينا التجويد وكبر يا أصحابتي القرآن بالتجويد بيك قاتين وليس بدون تجويد أم سلمة رضي الله عنها مركي النبي قرأ شيء شيء حيشتري كان يقرأ ويمد ويقطع فيقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فيمد ويقطع بيته ساسي كسفيس وغيره يعني و يعني احاديث تاسير اهل حق النبي قال صفدي قرديس اللي شيغاي ليس هي المعتمده المعتمد هو اصلا روايه وهي نقل وجيلا عن جيل النبي لقى سو نقليه صلى الله عليه واله وسلم qur'aan ma jiro la aqrinayo ilaa kharaja min fami rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam nebiga famkiisa carabkiisuu ka soo baxay salawaatu ullahi wasalaamu calayh qur'aanku laa yadkhul fii baabi alijtihaad dad baa jahligooda wuxuu u keenay xataa oo yacni kutubta kale inay yaqaanaan laga yaabo waxay u malaynayaan qiraa'aadkan marka laga leeyahay qiraa'aadka iskal khilaafay inay lahajaad yihiinoo dadku intay markii qur-aanka si nebigu u akhriyey maalan nebigu inuu akriyo oo kale ee, siraata aladiina ancamta calayhim oo marka nin lahjadiisu ay tahay calayhum calayhum iska akriyo uu yidhi nebigu waa fiican tahay iska wad aa sax calayhum iska wad آه. مد أو اهدنا الصراط صاد كله جديش اهدنا الصراط السين أي تايو لأن قرأ كنت من وقت السين والنبي يقول واسك صحبة اسكوة صح في عنده مد عليهم وغير المغضوب عليهم له جديش وهيدو ومركو أقري كويل هو في عنده اسكوة لا حول ولا قوة إلا بالله والقرآن كو سف سنة الإقرار مقلو سنة النبي عامة عامة س- سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقى سنة قولية هي فعلية هي إقرارية هي أكلة بحدها والنبي هدو نين أرك أنتو وح سمي عليه الصلاة والسلام ويسكدها هو سنة لكن سنة هو سو سمي ما بقاها تو كل واقعنا ما لكنه أقره على فعله فعل كيسو أركي ونا كسو فهي سنة لكن القرآن كذا ما سوقش قرآن كوا تلقي حرف بس النبي قو أقرنين عند أقريك صحابته هدي أي كول ولي جرين أو أي كجريري جرين أو قار كود للشيء مرك أي حديث النبي الشيء يعني عليه الصلاة والسلام قال رسول الله مرك ولا إن لدي فح كسو أرنيه خوفا إنه يرى كلمة بس النبي أرنين أو هذا العادي فكيف شيء كسرته إذا إن قرآن ليس أقريب in intuu quraan nin iska aqriyo uu yidhaaho aniga lahjadayda waafaqsan tahay hal hada macquul hada khabal hada junuun hada kalaam allah caza wajal nabigu calayhi salaatu wasalaam isaga ayaa baray saxaabadiisa oo sidaa u aqriyay daliil yani axaadiid badan baa jirta yani sayidina cumar radi allahu canhu ninka uu soo qabtay ee, muxuu ahaa camr ibni hishaam miyuu ah camr ibni hishaam baan u malaynayaa nin saxaabi oo qurashi ah عمرنا وقرش يعني لهجته ما يسخلاف سنة هذا مكي وهذا مكي وقرشيان سورة الفرقان بو أقريني كاس si uusan sayidina cumar radia allaahu canhu nebiga uga maqal buu u aqriyay ka bacdi sayidina cumar wuxuu ahaa shadiid fi lxaq ee ninkan markuu arkay isagoo aqrinaya khaladna uu u maleeyey buu ninkii qabtay isaga oo go'iisii iyo luquntiisii iyo qoortiisii isku jajabiyey buu nebiga u geliyay nebigu wuxuu yidhi arsilhu ya cumar walba ninka siidaa iska siidaa walba siidaa horta yaa rasuul allah ninkan wuxuu aqriyey suurad aad adiga horda ka hor ii aqriday si aad ii aqriday si aan ahayn buu aqriyay iqra buu yidhi ninkii wuu aqriyay wuxuu yidhi cumar haakada unzilad sidaasa ilahay ku soo dejiyey waanta iqra adna aqri waa aqri haakada unzilad sidaasa ilahay u soo dejiyey macnaa ninkan qur-aanka nebigu sidaasuu u baray cumarna sidaasuu u baray kan siduu u baray shin dhin baa ka sii bartay jiil dhan baa ka sii bartay nin baa markii dambe macallin u noqday oo naafic la yidhaha maalan ku kala macallin noqdo abu camar la yidhaha oo dadkoo dhan qur-aan ka soo doontay laakiin abu camarna jeebkiisa kama keenin jiilkii aqrin jiray jeebkooda kama keenin saxaabigaa nebiga ku aqriyey calayhi salaatu wasalaam bay ka soo qaateen hada huwa aslu alfahmi fi, fi masalati alqira'aat laakiin asla alqiraa'aat inay tanawucdo oo ay fara badato ayaa la odhan karaa waxay ahayd taysiir uu nebiga ilaahay weydiistay calayhi salaatu wasalaam si ummadda aan xaraj ugu dhicin bimacnaa maadaama carabtu ilhaajaad ahay kala duwan in ilaahay uu ku soo dejiyey isagaa soo dejinaya maaha dadka iska akhrinaya so ilaahay subxana wa tacaala qur'aanka markuu soo dejiyey luqa mauna dooranin luqat alcarab la yidhaha so ilahay ma dooranin jalla jalaaluhu sidaasoo kale ayay lahajaadkaas kala duwan ee ay u kala qaybsamayeen buu nebigu ilaahay weydiistay inuu u tayshiiriyo oo xadiidkii saxiix muslim ahaa buu ku xusay oo wuxuu yidhi rabbi ummaddayda waxaa ka mida duqa gaboobay ee da'da ahayn karaynin haddii uun lahajadiisii uu ka baxo iyo islaanta gabowday ee cajuusada fiihima alcajuuzu shaykhu lfani ee ummaddayda u taysiiri ilahay markaa laba xaraf buu uga dhigay saddex xaraf buu uga dhigay haddana markuu ku celceliyey saddex goor markuu ku celceliyey buu toddoba xaraf ilaahay uu soo dejiyey yacni toddoba dariiqo ama toddoba lahjo ama toddoba wej oo kala duwan idqaam iyo idhaar waa la sida ibnuljazari uu leeyahay waa toddoba wej weeyaan idqaamka iyo idhaarka waa laba wej tashiil alhamza iyo taxqiiqaana waa laba wej yacni waxaa jiri kartay waxaa dhici jirtay ama dhici kartayba omaan ilaa haddana aanu aragnay dad haddii lagu qasbi lahaa inay hamzada taxqiijiyaan hamzadu waa xaraf adag xarf infijaari bay qaarkood ku magacaabeen xaraf aad moodo inuu qarxanayo markuu lagu dhawaaqayo marka lahajaad badanoo waxaa jiray hamsadaba ka carara maba keeni karaanba ma rabaanba meeshay hamsa timaaddo waxay u beddelayaan xarfumad hadday dama ka horrayso waaway u beddelayaan muuminuun marka markuu luqadiisa uu ku hadlayo rijaalan muumin ana muumin buu leeyahy muumin haddii madaxa garnuun lagaga dhacayo ma dhahayo mu'min haddii lagu yidhaha ma keeni karo ku adagta rijaalan muumin buu ku leeyahy muumin marka kaasoo kale maaha inuu isagu iska soo aqriyo nebigu yidhi waa fiican tahay ilaahay baa ku soo dejiyey jalla jalaaluhu qad aflaxa almuuminuun nebiguna saasuu ku baray qad aflaxa almuuminuun alar alambiyaa hadda dadkan jasiirat alcarab degan meelahan sacuudiga iyo khaliijkii la yidhaha baadiyahooda haddaad aragto nimankaa si kasta haddaad samayso inay hamse ku dhawaaqaanna waa lagama yaabo abadan hamza ma iskeenayo lard buu ku leeyahy lambiya lard lambiya ana rijaalan muumin anta rijaalan muumin muumin waan isku dayay aniga waan baanay mogta doqon ku yidhi mu'min dhe muumin ya akhi waxaa tiraa mu mu'min ya rijaal muumin muumin buu ku leeyahy muumin abadan inuu mu'min yidhaah waa wax mumkin ba ahayn ma dhihi karo marka kaasoo kale rafc alxaraj baa ku dhacay oo xataa yuusan qira'aadka aqoonin laakiin haddii uu aqriyo oo wuxuun qur'aanka uu ilaahay soo dejiyay waafaqdo faqad rufica canhu alxaraj hadda kahor waa idiin sheegay nin duqaho dadkaas reer qatar ka mid oo iska dadkan baadiyaha u badnaa markii hore ah qur'aanka dhegtuu ka bartay maahane ma dhigan xataa waxma akhriyi karin laakiin in badan suurado badan kor ka yaqin wuxuu aqrinayaa suuratu walmursalaat wuxuu aqriyay qowlahu tacaala hada yowmu laa yantiquun wlaa yuudan lahum fayactadiruun sidaasuu aqriyay walaa yuudan lahum yuudan lahum sida uu aqriyay waxay waafaqsan tahay riwaayat suusi can abi camr abu camr qaladiisuu aqriyay oo weliba riwaayat suusi ah laba shay buu aqriyey oo xabsa uusan aqrinayn ibdaalu lhamza yu'dan bay ahayd wow buu bedelay yuu nuunka oo laamka lagu idqaamana xabsa muuna lahayne isna waa idqaamay marka waxay noqotay kelimaddii walaa yuudan lahum fayactadiruun lianna luqadiisa lahjadiisa waxay tahay ya fulaan taadan li taadan li walaa yuudan lahum walaa yuudan lahum marka waxaan ku idhi sheekh ma suusi baad akhriyaysaa markaasuu yidhi weesha suusi weligiiba ma maqalba suusi suusigaad sheegaysa muxuu yidhi waxaan idhin qaari oo quraadii ka mid a maba maqal buu yidhi weligii dee qaradaada waafaqsan tahay bal waxaan isku dayey inuu aqriyo sida xabso uu aqrinayo oo ah walaa yu'danu lahum wallahi waa ku kariwa ma istatac walaa yu'danu lahum baan leeyahay walaa yu'dan lahum الشيخ يقول ولا يؤذن له ولا يؤذن له ما يستطيع تاوي معناه هذا حديث كصحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه وليه يا أبي إن الله أنزل إلي أن اقرأ القرآن بحرف واحد قلت يا ربي إن أمتي ضعيفة فيهم الشيخ ولا فيهم العجوز والشيخ الفاني تسأل جاء ما قال مركز الشيخ ما يسوق شيء لكن وأرين مهمة إن أوغادو تجويدك قرآنك الله أنزله بالتجويد لأنه به الإله أنزله وهكذا منه إلينا وصل وهكذا بالتجويد ما منه من الله إلينا وصل ونقصه قاري وهو أيضا هدان كوسي باه فاه فاهيب كليه وهو أيضا لقول نقي حلية التلاوة وي قرآن أن تجويد لهي قروح ملك حلية التلاوة تلاوة قروح ذي وي وزينة الأداء والقراءة صدح شيء وشيء أداء wuxuu sheegay tilaawa adaa qiraa'a waana isku macna waana kala yar duwan yihiin haddii la doono tilaawa tilaawada caamkaa la yidhaha anigu haddaan aqriyo aad hadda akhriso waa tilaawa caama wardigaaga iska akhrisato laakiin adaa marka la yidhaha waa marka la kala qaadanayo qur'aanka oo sheekh uu u aqrinayo ardaygiisa fa ahlulada'i baa kuwaa la yidhaha qiraa'ana waa ka uu akhrinayo ardaygu akhrinayo taasaa la yidhaha marka intaba tajwiidku xilli u yahay iyo qurux buu u yahay وهو تجويدك إعطاء الحروف حروف تقول سيوي حقها حق أي لهيد ومن صفة لها صفة أي لهيد حروف لسيوي ومستحقها وحي صفة كاستحقاق يكلازمي مثلا حرفك إن صفة الاستعلاء سيسو هي صفة كلازمي سي وأه صفة التفخيم إن حرفك أدوينيسي وهو إعطاء الحروف حقها من صفة الله ومستحقها إيو استحقاق وحرف قولها وصفة كقاتل xarafka inaad sifadiisa siiso sifadaa wixii ka laazimayey oo istixqaaq ahaana inaad xarafkii aad siiso waraddu kulli waaxidin liaslihi wallafdu fii nadiirihi ka milihi tajwiidkii waxaa weeyaan raddu kulli waaxidin xaraf kaste in aad u celiso liaslihi asalkiisii aad u celiso oo makhrajkiisii iyo sifadiisii aad dib ugu celiso ilan wuu kaa lumay lahjadaadaa kaa lumis adigu markaad soo dhalatay fitraad ku dhalatay haddii markaa lagugu ababin lahaa tajwiidka waxaad noqon lahayd mujawid wanaagsan baad noqon lahayd laakiin lahjadii aad baratay iyo sidaad usoo dhaqantay iyo hadalkii aad ku hadlaysay ayaa keenay in markaa xuruuf badan ay ka leexato marka xuruuftaas leexatay iyo khalad kaa dhacay weeye tajwiidku soo celintooda oo asalkoodii aad u soo celiso waa haddaan arrintaan hadda ka hadlayni waay luqadaadii baa waxaa ku jira roob iyo kada iyo ow fulaan iyo ow jaamac iyo ow marka markaa qur-aanka aqrinayso ow jaa-uku maya waxaa lagu leeyahay asalkiisii u celi ow meehe waa aw hamsadan waa kor dhaban tahay wow baa ka dambeeya aw dheh iyo sidii kii da leanna luqadiisa dha baa ka buuxda dhabar iyo dhinac iyo dhoof ayaa ku jira ma garanaysa markaasaa markii qur-aankii uu aqrinayana dha'dii wuu la adaya siraa dha ama wuu soo yaraynaya do do do si haddaan dadka qaarkiis u arkaynin marka waxaa lagu leeyahy laa raddu kulli waaxidin liasli xarafkan asalkiisu u celi makhrajkiisa awal waa daalka iyo taada ayuu la makhrajiya marka waa ta walaysa da waraddu kulli waaxidin liaslihi iyo wallafdu fii nadiirihi ka milihi tajwiidku waxaa weeye allafdu fii nadiirihi allafdu ay lafdulxarfi xarafka ku dhawaaqidiisa fii nadiirihi kan isaga la mid lah xarafka kan isagoo kale ah ka milihi inaad ugu dhawaaqdo oo laba xaraf oo isku mida inaad kala socdo ma aha waa laba miim labadaba si isku si ugu dhawaaq waa laba xaa labadaba isku si ugu dhawaaq wuxuu halkan ka wadaa xuruuftu marka ay isgasho oo ay xidhiidho way iskala jiidataa xarafka xarafka uu ka wen yahay wuu ka jiitaa soo maad garan marka wuxuu ku leeyahay maya xaraf walbaba sida kan kale uu yahay ugu dhago qaacidada wallafdu fii nadiirihi ka milihi qaacido weynay noqotay markii dambe kelimad yar uu yidhi naadimku laakiin qaacido weynay noqotay waxaa ka mid a madka marka la aqrinayo mad aljaa'iz almunfasil marka lagu sheegi doono ee yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum aad garan doonto in mad aljaa'iz almunfasil la yidhaah jaa'is waxaa loogu bixiyey waa bannaan tahay in la gaabiyo in la dheereeyo quraada maalan xabso oo kale in la dheereeyuu leeyahay in la gaabiyana waa leeyahay oo labadiiba waa ka soo arooreen marka adoo xabso aqrinaya ma odhan kartaa yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum oo ka horena aad gaabiso ka dambana aad dheerayso waa isku xukmiya maxaa u kala soocaysa waa qalad waxay ka mid tahay cadamu tajwiid allafdu fii nadiirihi ka milihi tajwiidku waa in wuxuu keenayaa inaad qur'aanka mawaasiin cadli ah aad ku aqrido oo isku dheeli tiran ooan kala socsocnayn laba xukmiyo isku xukmiya inaadan kala soocnayn mukamalan xaal uu yahay qur'aankaas mujawadka ah mukamalan xaal uu yahay mid la kaamil yeelay oo xarakaadkiisii kaamil yihiin xarakada marmar baa la intiqaasaa dadka qaarkeed oo xarakadiiba ay ka dhigayaan xaraka maaragta mukhtalas ah oo mukhtalas la dafay ama la haday oo aan la dhammaystirin xarako kaste waxay leedahay zaman mucayan ay leedahay zamankeeda hadday ka soo gaabato ayaa mukhtalasa in badan baana qur'aanka marka la aqrinaya fi tatbiiq baad arkaysa walaa ya'murukum biskale ya'murukum markuu leeyahy ya'murukum waa ikhtilaas quraada qaarkeed ba aqri adigu waa inaad aqrida walaa ya'murukum kamil حركاتك سكاملة ولا يأمركم أن تتخذوا تتخذوا تتخذوا مركز لا وحبا الضفيس الضفن كمل كمل الحروف وكمل الحركات السكون كنفتر كيسة مركز حرف كأدريبيش السكون كن زمن بولي سكن نفتر كيسة سوى قابل إن بدن خلط كاسي وفجرة خاصة ضدك مقرنيسة سومالي إن بدن بكجرة يستفتونك بكلي يستفتونك يستفتون yastaftuunaka markaad leedaha waxaad samayso ma taqaan ikhtitaafkan aad la timid yastaf yas marka aad leedahay reebninkaasi zaman buu leeyahay zamankiisii siin waxaa soo gaabinoo yastaf yastaf ta'da ha la boodin siinka zamankiisii siin yastafna waqti bay leedahay tuunaka yastaftuunaka wayastaftuunaka fi الnisaa berigaan xalaqada aan akhriyaynay yaad garanay wayastaftuunaka yastaftuunaka yastaftuunaka laysa yastaftu yastaftuunaka marka waa meesha uu sheekhu leeyahay mukamalan xaal uu yahay mid kaamil ah oo aan waxba ka naaqusnayn min gayri maa takallufi kamaalkaasi yuusan keenin takalluf takallufku waa in aad iska doodoonto waxaan jirin oo dabiicadaadii aad ka baxdo maalan sheekha raxmatullah calayh darsigiisa waxaa ka mid a qofka hadduu arko si aan abiici ahayn isagoo u aqrinaya ama wejigiisa kaduudaya ama wax kala samaynaya waa ka radin jiray abiici qur-aanka u aqray abiici iska ahow yacni qofku inuu isgalo oo istakallufo oo afka qalqalloociyo oo meelo kale aad aada lama rabo billuطfi fi nudqi takalluf la'aan billuطfi fi nudqi marka xarafka lagu dhawaaqayo latiifnimo loogu dhawaaqo oo si sahla uu kaaga soo baxo bilaa tacasufi takalluf iyo tacasuf waa isku isku macno weeye tacasuf la'aan waa isku wada macna wuxuu sheekhu diidayaa laba shay ifraad iyo tafriid labadii midna ha la iman cadamu lkamaal inaad xaruuftii kaamil yeeli weydo ood dareeriso ood maaragtay aad kala taana lama rabo xadka inaad dhaafto oo takalluf iyo tashaddud iyo taqacur iyo wax lowka leexleexleexiye iyo wejigoo la qalqalloociye iyo afka oo dhinac iyo kale lala aado oo qaar sameeyaa jira oo haddana naftirkeeda dadka ahla tajwiida qaar baa mutanadiciina oo mutashadidiin oo xadka ka baxay ah kuwaas waa munafiriin looma baahna tajwiidkuna laysa hada tajwiid amruhu sahl basiid maysuur walaqad yasarna alqur'aana waa inuu tajwiidku la socda mid baa yidhi bari mid baan u tegay buu yidhi wadaad masr oon yidhi tajwiidka baro hal xaraf buu saacad laba saac markuu haystay baan ka soo tegay buu weligeena ku noqon maayo yaakhi xikmad haddaa xataa xarafku ka qaldan yahay shaksigan xikmadda ma keenayso inaad uga dhigto jabal xarafka kale u gudub kan insha allah berrintiis hadanba waa hagaajin doonaa shay-an fa shay-an sahil ilamr muyasar baa la rabaa marka tanaucu dhinac kastaba waa soo gala qola hadda mutanadiciina jiro oo yani yani tanaducoodii uu keenayba inaad markay qur-aanka aqrinaya aad moodo inaysa qur-aan ba aqrinayni marka tanaducaas ziyaadada ah oo tashadudka ah looma baahna waa waxa uu imaamku la dagaalamayo mukamala min hayri ma takalufi biاlluطfi fi الnudqi bila tacasufi walaysa baynahu ma aha nin buu ku leeyahay tajwiidkii iyo wa bayna tarkihi in aad tajwiidka akhrido inaad ka tagto uma dhaxayso ilaa riyaadatu mri'in bifakihi ilaa riyaadatu mri'in shakhsi riyaadadiisa laylyigiisa uu laylaylyo bifakihi ay bifhamihi bimacnaa inaad tajwiidka aad sugto ood saxdo waxaa kaa xiga laylyi inaad carabkii ku celceliso bimacnaa wuxuu kugu taxriidinayaa imaamku raximah ullah in aad carabka sida saxda ah maadaama aad cilmiyan u baratay aad ku layldo waa taan markii dhaweyd lahaa tusbax qaado oo ma garanaysaa boqol goor taa taa taa taa taa dheh hada huwa riyaadatu mri'in bifakihi ilaa xarafkaasi uu sax sida saxa marka dambe ugu soo dhaco leanna carabkan markii lagu celceliyo lagu celceliyo marka dambe waa keenaya altakraar huwa ahamu shay haddii qur-aanka la xifdinayo takraar baa dad badan baa ay weydiiyeen qur-aanka seen xifdinnaa dariiqada ugu sahlan say tahay dariiqa ugu sahlan iyo dariiqa ugu sacabsan ma jirto wuxuu kaa rabaa qur-aanku waqti inaad siiso kuna celceliso bas ilaahay baa taysiiriyey kullu turuq waa sahla laakiin adiga waxaa laga rabaa waqti qur-aanka sii haddaad waqti siiso fiican saacado fara badan aad qur-aanka siiso kuna celceliso waad baranaysaa waana keenaysaa wax faatixada gafowliyin ma aragteen ma arkaysa kule qur-aanka waa xifdiyey markaan xifdiyey hadhowna waa iloobaya oo faatixada maxaad u iloobi weyd faatixada in badan adoo qalbigaaga joogin baad akhridaa haddana ma gafaysid limaada waxaa weeye lianna carabkii baa xifdiyey qalbiga maba u baahnaba carabkii baa xifdiyey laakiin kan kale intan kale ee safxadan kale ama baalkan qur-aanka ee kale aad xifdisay maadan ku celcelin carabkii ma xifdinin maskaxdaa xifdisay maskaxdana waxyaalo badan ayaa ku soo dhacaya iyo telefonaadka iyo alambaradiiaba hadda badanba soo lambaradii kalaaba ka badan marka maskaxdii si ay u qabataaba iska yarba marka waxaa loo baahan yahay marka qur-aanka la xifdinaya ama macallimiinta ardada xifdisiinaya inaad ku dadaashaan takraarka iyo ku-celcelinta waa muhim jiddan kadalika fi tajwiid takraar iyo ku-celcelin fara badan ayaa loo baahan yahay baabu tarqiiq halkaas ku joojinayna soo maa allahu waliyu tawfiiq subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta nastaqiin